في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeedda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada islamarkaana waafaqsan saddexda bisha koobaad sanadka laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo duqayn diyaaradeed ku dilay jenaraal qaasim sulaymaani oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee dowladda iiraan mas-uulna ka ah dagaalada ay shiicadu kaga jiraan waddamo dhowr ah oo ka mid ah caalamka islaamka maxaa maraykanka ku riixay dilka jenaraalkan xalkee lagu dilay dowladda iiraan maxay ka tiri caalamka sidee looga hadalhayaa dilkiisa maxaase la qiyaasayaa inay dhacaan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa falanqayn ku aadan qodobkaas waxaad sidoo kale maqli doontaan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u tacsiyey dadkii muslimiinta ahaa ee ku waxyooloobay weerarkii ex kontarool afgooy dhanka kalena waxaad ku maray inay sii wadi doonaan howlgalladooda jihaadiga ah waxaan idinsoo gudbin doonaa kelimad muhiim ah oo ujeedinayo sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere fayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale maktabka cilaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ku faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ah ee weerarkii ex kontarool warbixin bayaanka ayaan sidoo kale idinsoo gudbin doonaa hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida oo jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlay ilxaadka iyo waxa uu yahay jawaabo waafi ahna ka siiyey dadka diidan jiritaanka allah casa wajal warbixin ku aadan kelimadda ayaan idinsoo gudbin doonaa insha allah qodobadaas oo idil ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
maanta oo jimco ah waxaa waddanka ciraaq ka dhacay duqaymo diyaaradeed oo maraykanku ku dilay jenaraal qaasim sulaymaani oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidamada kacaanka eeraan mas-uulna ka ah shaacada ka dagaalamaysa dhowr waddan oo ka mid a caalamka islaamka adduunka ayaa aad looga hadalhayaa waxaana jira xiisad kacsanaan ah arrimihii ugu dambeeyey dhacdadaas waxaa la socday waryaheena salmaan axmed oo hadda iga soo hor muuqda haye salmaan waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir aroornimadii hore ee maanta oo jimco ah ee waxaa dalka ciraaq ka dhacay duqayn xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka ee kuwaas oo lagu beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan ee dowladda iiraan ee shiicada ah duqayntan waxay ka dhacday magaalada baqhdaad ee caasimada dalka ciraaq waxaana lagu beegsaday jenaraal caan ah oo ka tirsan ciidamada kacaanka iiraan ee mas-uulna ka ahaa dhibaatooyin badan oo haatan ka taagan qaar ka mid a waddamada caalamka islaamka waxaa ninkaas sidaad sheegtay lagu magacaabaa qaasim sulaymaani waxaana uu ahaa jenaraal weyn oo ka tirsan ciidamada kacaanka iiraan isagoona hogaamiye ka ahaa guutada alqudus ee loogu magacdaray ee inta badan dhibaatada ka wada waddamada caalamka islaamka haddii ay ahaan lahayd suuriya ciraaq lubnaan iyo yemen iyo waddamo kale falkan dilka ah maraykanka uu u geystay sarkaalkan iyo saraakiil kale oo ka tirsan shiicada waxaa aad looga hadalhayaa adduunka waxaana haatan muuqanaysa xiisad kulal oo ka dhex taagan dowladaha iiraan oo jenaraalkan qaasim sulaymaani ka tirsanaa iyo dowladda maraykanka ee falka dilka ah geysatay haddii aan wax yar isdul taagno taariikhda ninkan qaasim sulaymaani lagu magacaabo wuxuu kow iyo tobankii maarso kun sagaal boqol konton iyo toddobadii ku dhashay ee magaalo lagu magacaabo raabuur oo ka tirsan gobolka karmaan ee waddanka iiraan ee islamarkaana xigta dhanka xuduud beenaadka ay wadaagaan afghanistaan iyo waddanka iiraan wuxuu ku biiray ciidamada kacaanka iiraan sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii isagoo xilligaas da-da labaatameeyada jiray wuxuuna ka qaybgalay marka siiradiisa dagaalka dib loo eego dagaaladii dhex maray waddamada ciraaq iyo iiraan ee socday intii u dhexaysay sebtembar kun sagaal boqol siddeetankii ilaa iyo agoosto kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii markii la gaaray bilowgii sagaashameeyadii waxaa qaasim suleymaani mas-uul looga dhigay ciidamada kacaanka ee iiraan ee ka howlgala gobolka karamaan waxaana xilligaas uu ku lug yeeshay sida taariikhdiisa ee ku faafsan baraha internetka ay xaqiijinayso howlo sharci darro ah oo ka dhigan in mukhaadaraadka laga soo tahriibiyo afghanistan loona iibgeeyo waddamada yurub kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa qaasim suleymaani looga dhigay mas-uul faylaqa ama guutada alqudus isagoo xilkaas kaga dambeeyey ninkii lagu magacaabayey axmed waxiidi oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xukuumadda iiraan balse qaasim suleymaani waxaa magaciisa iyo suuraddiisaba aad loo bartay wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun kow iyo tobanka xilligaas oo cali khumeyni ninka lagu magacaabay iiraan sida rasmiga u maamula uu qaasim suleymaani ee ka dhigay mas-uulka siyaasadda arrimaha dibadda ee iiraan dhowr dal oo ka mid a waddamada caalamka islaamka waxaana xilligaas qaasim suleymaani uu mas-uul ka noqday inta badan maleeshiyaadka rawaafidda gaar ahaan ee kuwa laga soo ururiyey waddamada caalamka islaamka ee gumaadka iyo dagaalada ka wada qaar ka mid a caalamka islaamka labada kun kow iyo tobanka waxaa ninkan loo soo diray dalka suuriya xilligaas oo nidaamka nusayryada bashaar al asad uu qarka u saarnaa inuu gebi ahaanba burburo jamaacaadkii islaamiga iyo kacdoonwadayaashana ay la wareegaan magaalada dimashaq ee caasimada u ah wadanka suuriya markii loo soo diray suuriya wuxuu bilaabay ololo ballaaran oo uu ciidamo rawaafida ku ururinayo wuxuu dagaalka soo gediyey ururka shiiciga ee xisbullahta kana howlgala wadanka lubnaan ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo xasan nasrallah wuxuu sidoo kale maleeshiyaad iiraaniyiina isaga keenay waddamada ciraaq afghanistan iyo meelo kale isagoona juhdigiisa ugu ballaaran ku bixiyey in nidaamka nusayryada bashaar al asad uu difaaco oo uu ka ilaaliyo inuu dhaco wixii markaas ka dambeeyey muuqaalka iyo magaca ninkanba waxay caan ka noqdeen waddamada caalamka islaamka waxaana lagu bartay gumaad waxxushnimo ah oo maleeshiyaadka uu isagu hogaaminayo ay u geysanayaan dadka muslimiinta waxay ka qayb galeen dagaaladii ugu badnaa ee ka dhacay wadanka suuriya gaar ahaan kuwii dhacayey sanadihii labada kun afariyo tobanka shaniyo tobanka iyo lixiyo tobanka iyo toddobiyo tobanka intaba waxaana lagu xusuustaa xasuuq wadeereedyadii uu ka geystay magaalooyinka ay ka mid yihiin xalab quutada bari iyo kuwo kale oo ka mid a wadanka suuriya inta badanna ninkan wuxuu ku caan ahaa inuu ku jeesjeeso dadka muslimiinta waxaana mar kasta oo maleeshiyaadkiisu ay la wareegaan deegaano muhiima oo ka tirsan waddamada muslimiinta uu isku soo sawiri jiray meydadka dadka muslimiinta isagoo dul taagan ee qosol jeesjees ahna muujinaya wuxuu sidoo kale qaasim suleymaani ee ku lug lahaa wadanka ciraaq isagoo ka galay dagaallo kulul oo ka dhanka ah dadka muslimiinta waxaana taariikhdiisa ku diiwaan gashan in tacdiyaad ka baxsan bani aadamnimada uu ka geystay ee wadanka ciraaq gaar ahaan magaalada almuusil iyo magaalooyinka la midka ay ku xoogan yihiin ee dadka muslimiinta ahlu sunnaha ah marka wuxuu ahaa nin raafidi baxti ah aadna u necab muslimiinta meel kasta oo laga soo sheego dad muslimiin ahlu sunno ah oo madaxa taagaya islamarkaana doonaya inay isdifaacaan wuxuu u degdegi jiray halkaas uu aado oo uu ka aasaaso maleeshiyaad rawaafid ah si uu marka u baabi'iyo dadka muslimiinta ah ee ciraaq iyo suuriya oo keliya ma ahan eewaddamada lubnaan iyo yemen ayuu ninkan kaalin weyn ka qaatay sidii rawaafidda gacantooda loogu gelin lahaa waxaana xaqiiqdii uu ahaa oo lagu tilmaami karaa inuu ahaa mas-uulka dhabta ah ee arrimaha dibadda ee iiraan marka laga hadlayo waddamada caalamka islaamka duqayntan lagu dilay qaasim suleymaani ee dhacday aroornimadii hore ee maanta oo jimco ah waxay si gaara uga dhacday nawaaxiga garoonka diyaaradaha waxaana xilligaas la sheegay in qaasim suleymaani uu diyaarad gaar ah kaga soo ambabaxay wadanka suuriya oo uu kasoo degay garoonka diyaaradaha isagoo ku jira howlihiisa caadiga ah ee ka dhigan inuu dagaal geliyo maleeshiyaadka shiicada ah diyaaradaha maraykanka ayaa duqeeyey waxaana xilliga qaasim suleymaani la duqeynayey uu saarnaa gaari nooca raaxada ah waxaa la socday gaari kale oo ay saarnaayeen dad wufuud oo soo dhaweeyey una badan saraakiil ka tirsan xashdu shiiciga ee wadanka ciraaq gawaarida markii ay garoonka ka soo baxeen oo laamiga weyn ee soo gala magaalada baqhdaad ay cagta soo saareen ayaa mar qura waxaa ku dhacay dhowr gantaal oo ay soo rideen diyaaradaha maraykanka sidaasna waxaa ku dhintay qaasim suleymaani iyo ku-xigeenkii maleeshiyaadka xashdu shiiciga oo ahaa nin ciraaqi ah islamarkaana u diiwaan gashan xukuumadda rawaafidda ee ciraaq bentagonka maraykanka war uu soo saaray wuxuu si cad ugu sheegay in dowladda maraykanka ay ka dambayso falkan dilka loo geystay qaasim suleymaani waxaana bentagonka bayaan ka soo baxay lagu sheegay in duqayntan uu amray in la fuliyo madaxnaha maraykanka donald trump oo muddooyinkii u dambeeyey isaga iyo dowladda iiraan ay xiisada iyo xurguf xogan ka dhexaysay trump laftigiisa si dadban ayuu uga hadlay duqaynta waxaana uu bartiisa twitterka soo dhigay calanka maraykanka taasoo ka dhigan dad badanna ay ku micneeyeen inuu ku faraxsan yahay ama uu muujinayo in isagu uu amray dilka qaasim suleymaani hogaamiyihii shiiciga ahaa ee dhibaatada badan ka geysanaya wadamada caalamka islaamka dowladda iiraan dhankeeda si kulul oo carali ayay kaga hadashay dilka loo geystay qaasim suleymaani oo ahaa generaalkii hogaaminayay maleeshiyaadka shiicada ah ee ka howlgelaya wadamada caalamka islaamka waxaana dowladda iiraan ay ku hanjabtay in jawaab muuqato oo cad ay ka bixin doonto wixii dhacay ninka ugu sareeya ee iiraan maamula khumeyni war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in weysmada ama geerida qaasim suleymaani ay tahay mid qaraar ah laakiin wuxuu sheegay in halganka ama kifaaxa ka dhanka ah dowladda maraykanka ay sii wadi doonaan taas oo dabcan dad badan ay isweydiin karaan halkay ku halgamayaan oo isku haystaan dad badanna waxayba sheegayaan in labadan dowladood ay ka wada siman yihiin laynta dadka muslimiinta ah ayna jirto ahdaaf musharag ay ku yihiin oo ay si wada jira u fulinayaan madaxweynaha iiraan ninka lagu magacaabay ruxaani isagana wuu hadlay wuxuu sheegay in dilka loo geystay qaasim suleymaani uu banaanka soo dhigayo taagdarida dowladda maraykanka ee dowladdiisana ay ku dhiirigelinayso inay ku taagnaato mawaaqifta ee ka dhanka ah dowladda maraykanka oo uu ku sheegay in caalamka ay ku hogaaminayso waddada burburka iyo baabaha waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda iiraan ee ka hadlay geerida ama dilka loo geystay qaasim suleymaani ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada iiraan kaasoo sheegay in jawaab adag oo kulul ay ka bixin doonaan dilka loo geystay qaasim suleymaani waxaa fadhi isugu yimid oo ilaahay hadda kulansan saraakiisha ugu sarsaraysa ee dowladda iiraan iyo guddiga amniga ee waddankaas waxaana ay daraasaynayaan jawaabta ugu mudan ee ay siin karaan ee dowladda maraykanka kana bixin karaan dilka loo geystay genaraal qaasim suleymaani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsaraysa ee ciidamada ee kacaanka iiraan lama oga jawaabta ay bixin doonto dowladda iiraan balse waxay dad badani sheegayaan inay noqon doonto jawaab military lagana yaabo in ay beegsadaan goobo iyo masaalix ay leeyihiin dowladda maraykanka oo ku firarsan caalamka islaamka dadka khubarada ah ee wax taxliiliya waxay inta badan sheegayaan in meydaanka ama fagaaraha ee dowladda iiraan ay jawaabta ku bixin doonto uu noqon karo keliya waddanka ciraaq oo ah halkan lagu dilay qaasim suleymaani dhanka xukuumadda rawaafida ciraaq way ka hadashay wixii dhacay waxaana ra-isul wasaaraha iscasilay balse hadda si kumeel gaar ah hawsha xukuumadda rawaafida ciraaq u wada ninka lagu magacaabo caadil cabdilmahdi uu sheegay in duqaynta maraykanka iyo dilka uu u geystay genaraal qaasim suleymaani iyo raggii kale ee la socday lagu tilmaami karo duulaan muuqda oo lagu soo qaaday madax banaanida ciraaq taasna ay keenayso inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda maraykanka iyo kumanaanka askari ee maraykanka ka jooga waddankaasi ciraaq war intan dhaafsiisan xukuumadda rawaafida ciraaq lagama hayo balse waxaa aad u kacdoonsan oo xanaaqsan maleeshiyaadka shiicada meel kastoo ay dunida ka joogaan kuwaasoo qaasim suleymaani u arka hogaamiyahoodii ruuxiga ahaa islamarkaana ay kaga daynayeen gumaadka iyo iyo laynta ay ku hayaan dadka muslimiinta ahlu sunnaha ah waxaana maleeshiyaadkaas oo aanay lahayn indibaad rasmi ah iyo ciidannimo la sheegi karo laga yaabaa in si iskooda ah ay u geystaan weeraro ka dhan ah ciidamada maraykanka sidaba ee horaantii isbuucan dhacday oo maleeshiyaadka shiicada ee ku sugan dalka ciraaq waxay duqaymo ku garaaceen saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka waana halka ay kasoo bilaabatay xurgufta hadda taagan ee ka dhexaysa dowladaha iiraan iyo maraykanka marka jawiga guud waa sidaas dowladaha caalamka iyo shakhsiyaadka iyo ururada ka jira caalamka waxay u kala qaybsan yihiin kuwa arrinkan soo dhoweeyey una arka inay tahay mid lagu hakin karo hanqaltaaga iyo madaxtaaga dowladda iiraan kuwo kalena waxay u arkeen inay tahay tallaabo horseedaysa in adduunka iyo caalamka uu lagu halagalo dagaal sokeeye oo aan laga soo kabsan karin waxayna qaarkood ka tacsiyeeyeen geerida qaasim suleymaani dadka ka tacsiyeeyey ee ururada waxaa ka mid ah xarakada xamaas ee ka howlgasha waddanka filistiin gacantana ku haysa magaalada ghaza waxay sheegtay in qaasim suleymaani uu ahaa haliyey siday hadalka u dhigtay islamarkaana taageeri jiray muqaawamada filistiiniyiinta waxaa sidoo kale jira xarakaad dhowr ah oo ku sugan filistiin oo iyagana ka tacsiyey geerida qaasim suleymaani waxaa ka mid ah xarakada aljihaad alislaami lagu magacaabo iyaduna waxay sheegtay inay ka xun tahay ee dilka loo geystay qaasim suleymaani marka taas laga soo tago si guud caalamka islaamka aad ayaa loogu farxay dilka loo geystay qaasim suleymaani waxaana badi dadka muslimiinta ay sheegayaan inay tani tahay in allah uu daalimiinta daalimiin kale ku halaagayo oo maraykanka oon ka dulmi yarayn ee dowladda iiraan marka loo eego dhibaatooyinka ay ka geysanayaan caalamka islaamka ayaa maanta duqayn la beegsaday qaasim suleymaani si cadna ugu faanaya marka dadku aad ayay ugu farxsan yihiin waxaa dadka farxaddooda aadka loo sheegi kara ka mid ah muslimiinta ee ku dhaqan suuriya iyo lubnaan iyo ciraaq iyo waddamo kale oo dabcan marar badan la gubtay qalbigoodana ee taabtay ficilada foosha xun ee qaasim suleymaani uu ku kacay isaga iyo maleeshiyaadkiisa waxay dadku sheegayeen inay tani tahay arrin wanaagsan oo ay ku faraxsan yihiin allahna ay ka rajaynayaan in kuwa haray ku caanbaxay dhibaataynta muslimiinta ay waddadaas oo kale maraan islamarkaana iyaga dhexdooda isku sallado allah subxaanahu watacaala marka laga hadlo halka ay kasoo bilaabatay xurgufta haatan taagan si gaar ah ee keentay in qaasim suleymaani la dilo oo maraykanku beegsado waxaad la socotaa horaantii isbuucan maleeshiyaad ka tirsan shiicada ciraaq ayaa duqayn ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maraykanka oo ku yaala gobolka alambaar ee galbeedka wadanka ciraaq halkaas waxay ku dileen ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka dowladda maraykanka tallaabadaas waa ay ka carootay waxaana duqaymo xadidan ay ku garaacday maleeshiyaadka shiicada ee ku sugan qaybo ka mid ah wadanka ciraaq halkaas oo ay ku dishay sodomeeye askari oo ka tirsan maleeshiyaadka rawaafida ciraaq sidoo kalena ay ku dhaawacday kontomeeye kale markii duqayntaas ay dhacday waxaa weerar lagu qaaday safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada baqdaad dadweyne aad u caraysan oo qaarkood ay shiico yihiin iyo maleeshiyaadka xashdu shiiciga ayaa gudaha u galay safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad waxay halkaas ku gubeen calanka maraykanka iyagoo waxyeelo gaarsiiyey qaybo ka mid ah ee dhismaha safaaradda dowladda maraykanka ee tallaabadaas waa ay ka carootay oo boqolaal askari oo ka tirsan ciidamadeeda marayniska ayay usoo dirtay safaaradda haddana waxaa safaaradda ilaalinaya ku dhowaad toddoba boqol oo askari oo ka tirsan militariga ee wadanka maraykanka marka maalmihii lasoo dhaafay ayaa dadkii caraysnaa ee safaaradda gudaha u galay ee kasoo insixaabeen oo banaanka safaaradda ayay teendhooyinkoodii iyo khaymaadkoodii ku xirteen walow markii dambe ay gebi ahaanba halkaas isaga soo guureen kadib amar kasoo baxay xukuumadda rawaafida ciraaq maraykanka marka weerarkaas lagu qaaday dhismihiisa safaaradda ee magaalada baqdaad aad ayuu ugu carooday donald trumpna wuxuu sheegay in jawaab uu ka bixin doono dabcan jawaabtii ay bixiyeen waxay noqotay inay beegsadaan qasim suleymani bayaanka kasoo baxay bentagonka waxaa lagu sheegay in qasim suleymani uu ahaa ninka ka dambeeyey oo soo abaabulay weerarkii safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad dad badan waxay sheegayaan in donald trump tallaabada uu qaaday aanu ka fiirsanin oo ay keeni karto in uu waayo shacbiyad badan dad kalena waxay sheegayaan in tani donald trump uu ku doonayo inuu ku kasbado codadka shacabka maraykanka ee xagjirka ah mudnaanta koowaadna siinaya masaalixdooda marka siyaasiyiinta maraykanka laftooda waa isku khilaafsan yihiin oo qaar ka mid a odayaasha kongareska oo hadlay waxay sheegeen in tallaabadan ay ka xun yihiin oo aysan soo dhoweyneynin dalka maraykankana uu ku qasdayo inuu galo dagaal kale walow ay jiraan dad siyaasiyiin ah oo u badan xisbiga jamhuuriga oo tallaabadan donald trump uu qaaday soo dhoweeyey kuna tilmaamay injaaz iyo guul usoo hooyatay shacabka maraykanka hadda dadka oo idil waxay u dhigtaagayaan jawaabta ay bixin doonto dowladda iiraan maxay noqon doontaa ayaa lais weydiinayaa dadka wax taxliiliya ee falanqeeyana ee juhdigooda ugu badan waxay ku bixinayaan inay ogaadaan ama ay qiyaasaan waxaa dhici kara mid waa bikama dhibcaan sida la wada qiyaasayo dowladda iiraan jawaab ayay bixin doontaa jawaabta ay bixin doontona waa mid military laakiin halka ay ka dhici doonto iyo sida ay u dhici doonto iyo cidda lagu beegsanayo ayaa lais weydiinaya dadka qaar waxay qiyaasayaan in laga yaabo in dowladda iiraan ay beegsato mid ka mid a safaaradaha maraykanka uu ku leeyahay wadamada caalamka islaam gaar ahaan ciraaq ama lubnaan ama waddamada kale ee dowladda iiraan ay awood iyo wujuud ku leedahay waxay kusoo kordha arrintan iyo dilka qaasim suleymani dhegaystayaasheenna waxaan ugu soo gudbin doonaa insha allah wararka iyo barnaamijyada soo socda صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka mu'asasada warbaahinada saxaaba ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh ayman addawaahir wuxuuna sheikhu kelimadan kaga hadlay mowduuc muhiim ah waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan kelimadda cusub ee sheekh ayman mu'asasada warbaahineeda saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta qaacidatuljihaad ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee qaacidatuljihaad taas oo leh muhiimad gaar ah kelimadan waxaa ciwaan looga dhigay macallaah waxayna xalqada koobaad u tahay silsilado ka koobnaan doona saddex jus oo si taxanaah u jeedi doono sheekh ayman addawaahiri kagana hadlayo ilxaadka oo ah beeninta jiritaanka allah casa wajal waxaa loola jeedo ilxaadka iyo markii taariikhda dib loo eego xilliga uu soo bilowday wuxuuna ka hormariyey salaan ku socota guud ahaan muslimiinta caalamka
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المسلمون في كل ولا لها مسلمين تميل كستو أدجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب وحان مركن جعلها إن كهد لو ظاهرة سوجرين بل سهد عصب ولو دون جو إن لقلو دقال إسلامك تاس وأهباق إلحادك marka laga hadlayo taariikhda basharka ilxaadka waa mid soo jireen ah qur-aankana wuu ka hadlay waxaana sidoo kale dadka ku baaqaya ilxaadka radiyey culimmada islaamka laga soo bilaabo nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa iyo maanta inkastoo ilxaadku qadiimi yahay haddana qaabkiisa waa mid isbedbedela laakiin xaqiiqdiisu waa hal mid taas oo ah in laga leexado manhajka allah uu soo dejiyey waxaan jeclahay inaan tilmaamo in ilxaadka uu qur-aanku ka hadlay aanu ku ekayn keliya suuradda ilxaadka ay dadku maanta garanayaan kaas oo ah inkiridda jiritaanka allah casa wajalla laakiin ilxaadka uu qur'aanku ka hadlay intaasuu ka ballaaran yahay oo wuxuu camimayaa inxiraaf kasta oo qofka ka leexinaya caqiidada islaamka iyo shareecada allah casa wajalla wuxuu yidhi
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون maadaama dadka mulxidiinta ah aanay rumaysnayn jiritaanka allaha casa wajalla waa mustaxiil inay qaataan daliilka sharciga ah kuna qancaan xujooyinka cadcad ee qur-aanka kariimka sidaas darteed sheekh ayman wuxuu ugu jawaabay caqli saliim ah waaba haddii ay caqli leeyihiin wuxuuna isagoo wax badan tusaalaynaya yidhi فأما الرد العقلي فمنه أولا إن هذه caqliyadda lagu radin karo mulxidiinta waxaa ka mid a ugu horayntii dhammaan ashyaada ha ahaadaan kuwa nool iyo kuwa aan noolaynba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad xidigahan way soo dhashaan wayna dhammaadaan dhirta geedaha iyo dadkuna way dhashaan kadibna way dhintaan tani waa qoraxda oo subax kasta dulaca soo furata kadibna yaraata waxaa la mid a xidigaha oo idil waxaana la wada og yahay in qoraxdu aanay iyadu is abuurin oo ay qasab tahay inuu jiro qof qoraxdaas soo deriyey wax kasta oo jira waxaa jiray qof soo deriyey oo keenay allah wuxuu yidhi فكل موجود أوجده موجد قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال سبحانه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أقول للذين يرون أن هذا الكون قد وجد صدفة waxaan ku leeyahay kuwa ku doodaya in kownkan uu si lama filaan ah oo kadiisa isagu yimid kadib markii ay isla falgaleen acnaasiir jirtay iyo in nolosha ay tahay sidaas oo kale oo lama filaan ku timid kuwa fikirkaas qaba waxaan ku leeyahay waa kuma qofka keenay sudfada ama lama filaanka qudhiisa haddii ay dhahaan lama filaanka waxaa keenay lama filaan kale oo ka horreeyey waxaan markaas ku leenahay waxaan u baahan nahay lama filaano badan oo isdaba yaala haddana waxaan ku leenahay kaba soo qaad waxaad aragtay nin tuug ah oo gacanta kula jira jeebkaaga kadib markii uu ku ogaaday inaad tahay dadka aaminsan aragtida sheegaysa in wax weliba ay lama filaan yihiin oo aanay jirin cid samaysay ayuu kugu yidhi gacantayda waxay jeebkaaga ku gashay si lama filaan oo kedis ah maxaad ku dhihi lahayd qofkaas ma waxaad dhihi lahayd soo dhowow walaalkaan isku caqiidada nahay kadibna waxaad u kaxayn lahayd xarunta booliiska bal ka waran haddii uu qofku yidhaahdo maxaad tuuggan u geynaysaa saldhigga booliiska waxaad ku dhihi lahayd waxaan u geynayaa si cadaaladda loo mariyo tuuggan dembiilaha ah ee aan lahayn akhlaaq iyo qiim toona marka waa tee cadaaladaas aad sheegayso iyo qiyamka iyo akhlaaqda aad ku hadaaqayso cadaaladdu waxay raadinaysaa xaq la boobay si ay ugu celiso qofkii iska lahaa marka muxuu yahay xaqa waa ayase qofka xuquuqda iska leh marka aan joogno caalam dhammaan arrimihiisu ku dhisan yihiin lama filaan kedis iyo dheeldheel كله صدفة في صدفة وعبث في عبث isagoo wata tusaalaynta caqliga kuna dheehaya nusuus sharci ah oo la hadlaysa caqliga basharka ayuu sheekh ayman soo qaatay tusaale kale oo muujinaya jiritaanka allah casa wajalla إذا لا يتصور أن تكون القوانين إلا sidaas darteed marnaba ma suuraysan karno in nidaamka iyo qaanuunka uu yahay mooye raad ka mid a raadadka qorshaynta doonista iyo xikmadda iyo awood ka adag waxa ka sokeeya والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وثاني ما أقول له waxaan kaloo dhihi lahaa ma jiro qaanuun iyo nidaam ilaa waxaa jira qof dejiyey waana qasab inuu jiro qaanuun kale oo ka sarreeya isla markaana xukuma tusaale ahaan yaa dejiyey nidaamka kubadda cagta ee kalahaga habsamay socodka ciyaarta goolasha iyo khaladaadka dhacaya jawaabtu waxay noqon kartaa ururka midowda kubadda cagta hagaag waa ayo qofka dejiyey qaanuunka ururka midowda kubadda cagta jawaabtu waxay noqon kartaa waxaa dejiyey ururka midowda caalamiga ee kubadda cagta ama wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sidan ayay su'aaluhu isdabajoog u noqonayaan iyagoo aan dhammaad lahayn sidaas darteed waa lama huraan inuu jiro sharci dejiye asal ah oo bini aadamka wax u jideeya islamarkaana ka maarma dadka kale isagana lagu fulin karin xukun ka soo baxay qolo kale kaasina waa allaha nool ee u istaagidda badan shu'uunta makhluuqaadka allah wuxuu leeyahay وهو المولى سبحانه الحي القيوم يقول عز من قائل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولذلك فإن من أسمائه سبحانه الحكم kelimadan muhiimka ah ayaa muujinaysa juhdiga ballaaran ee ay bixinayaan culummada mujaahidiinta waxaana sheekhaymana dawaahir lagu tiriyaa mid ka mida rugcadayaasha xarakaadka jihaadiga ah waana caalim diineed oo ku darsaday cilmiga maadiga ah صففنا طائي اشتري التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag hoggaanka sare ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa ka hadlay wararkii ex kontarol afgooye ee lagu beegsaday kolonyo saraakiil turki ah balse markaan waxaad ku soo dhowaataan war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta oo looga hadlay khasaaraha rasmiga ah ee weerarka iyo sida ay wax u dhaceen xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed lagu faahfaahiyey khasaarihii ka dhashay weerarkii ex kontarol afgooye ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiliishka ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan kadib weerarkii sabtidii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ku beegsadeen kolonyadii turkiga ee ka dhacay ex kontarol afguye iyo khasaarihii ka dhashay ee soo gaaray dadka shacabka ah wuxuu nidaamka kooxda ridida bilaabay inuu raadiyo habab iyo xelado uu kaga faa'iidaysanayo wixii dhacay waxaana sidii caadada u ahaydba ay bilaabeen inay ka badbadiyaan khasaaraha iyagoo aad u kordhinaya tirada dhimashada ee shacabka sidoo kalena qarinaya waxyeelada soo gaartay saraakiishooda iyo ciidankooda si loo kiciyo loona kasbado raayulcam dhankooda ah ayaa lagu yidhi bayaanka sida uu war-saxaafadeedku qeexay kadib muddo saddex maalmood oo la waday baaritaan sugan iyo dabagal dhammaystiran kaasoo intii socday ay mujaahidiintu la xidhiireen dhammaan dhinacyada ay arrintu khusayso ee ku sugan magaalada muqdisho waxaa ugu dambayntii u suuro gashay inay helaan faahfaahinta dhabta ee weerarka waxayna keli yihiin sida soo socta saraakiisha turkiga ee lagu dilay weerarka waa afar sarkaal qandaraaslayaasha la socday ciidamada turkiga halkaa lagu dilay iyaguna waa afar waxaa weheliya nin tarjumaan u ahaa saraakiisha turkiga iyadoo maleeshiyaadkii ilaalada gaarka u ahaa saraakiisha turkiga ee goobta ku dhintay ay tiradoodu tahay labiyo toban askari dhimashada ciidamadii booliiska ee joogay kontaroolka waa kow iyo labaatan askari halka ciidamada militariga ee dowladda federaalka kaga dhintay weerarka iyaguna yihiin lix askari sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa soo bandhigay in hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ay halkaas uga dhinteen sagaal xubnood iyo afar sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidanka intaas marka laga yimaado bayaanka wuxuu xaqiijiyey in khasaaraha dhimasho ee dadka muslimiinta ee rayidka uu yahay saddex iyo labaatan qof sidaasna waxay tirada guud ee dhimashada ku noqonaysaa siddeetan iyo afar ruux dhaawacuna waa lixdan iyo sagaal ruux haddaba intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bayaanka ku tiri inkastoo ay mujaahidiintu aad uga taxadaraan howlgalladooda militari dadaalka ugu xooganna geliyaan in laga baaqsado khasaaraha shacabka haddana nasiib darro waxaa weerarkii sabtidii si aan ku talagal ahayn dhib uga soo gaaray dad muslimiin ah markii gaari ay la socdeen dad rakaab ah uu si lama filaana ku soo galay waddada isagoo ka soo baxay waddo la xiray ka hor inta uusan weerar ku dhicin kadibna ku soo dhacay goobtii bartilmaameedka ahayd sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale tacsi u diraysaa muslimiinta ku waxyeeloobay howlgalkaas militari ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin mujaahidiintu waxay mar kale caddaynayaan in dhiigga hantida iyo sharafta muslimiinta ay tahay mid aan lagu xadgudbi karin mana ogolaanayno in wadda aan xaq ahayn lagu daadiyo dhiiggooda ama la boobo hantidooda ama lagu tunto sharafkooda sidaas oo ay tahay haddana difaaca islaamka iyo ilaalintiisa ayaa mar weliba ka horaysa ilaalinta nafta waxaana ballan qaadaynaa inaan sii laba jibbaari doonno dadaaladeenna siina xoojin doonno jihaadkaan kula jirno soo duuliyaasha isla wakhtiga aan sidaas leennahay waxaan ugu laabqaboojinaynaa walaalaheenna soomaaliyeed ee muslimka ah inaan qaadi doonno dhammaan tallaabooyinka lagamaarmaanka ah ee aan ku ilaalinayno naftooda intii aan awoodno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqday inay ka fogaadaan ciidamada shisheeye ee soo duulay oo ay ugu horreeyaan kuwa turkiga hala safrina hana la yeelanina xiriiro ganacsi iyo wixii la mid ah waa kuwa bartilmaameed sharciga u ah howlgalladeenna ayaa lagu yidhi bayaanka gebagabadiisa waxaa sidoo kale tacsi loogu diray dadkii rayidka ah ee uu maraykanku gumaaday horaantii toddobaadkan ugu dambayntii waxaan u tacsiyeynaynaa shacabkii iyo ganacsatadii muslimiinta ahaa ee lagu dilay duqaymaha maraykanka ee soomaaliya oo ay u dambaysay duqaymihii kala duwanaa ee axaddii lasoo dhaafay ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada maraykanka waxay bilaabeen inay si indhala'aana u duqeeyaan dadka shacabka ah kadib markii ay si buuxda ugu guuldaraysteen duulaanka ay ku soo qaadeen islaamka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa bayaankan ku saxiixan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا haddaba hoggaanka sare ee mujaahidiinta ayaa u tacsiyeeyey dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday weerarkaas wacadna ku maray inay mujaahidiintu sii wadi doonaan jihaadkooda kelimada ka soo baxday hoggaanka mujaahidiinta waxaa jeedinaya sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين سيد الله سبحانه وتعالى وآيadaas qur-aanka ah noogu sheegay waxaa dadka muslimiinta ah lagu waajib yeelay inay ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ku dagaalamaan oo ay jihaadaan sida uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu waajibiyey in muslimiintu ay waajibka soonka ula yimaadaan sida uu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku yidhi kutiba calaykum asiyaamu waa laba amar oo isku hal suurad ku wada jira midkoodna la amray in muslimiintu ay waajibka soonka gutaan kan labaadna la amray inay ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa ku dagaalamaan dagaalkaas ama jihaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala na amray waxa uu qaybsamaa laba qaybood marna waa fardulcayn oo qof walba waa laga doonayaa marna waa fardu kifaayo oo haddii koox muslimiinta ka mid ah ay la timaado dembigu inta kale wuu ka dhacayaa mararka uu jihaadku farducaynka noqonayo waxaa ka mid ah haddii uu cadowgu dhulka muslimiinta ku soo xadgudbo oo uu qabsado sida maanta ka jirta caalamka oo inta badan dhulkii muslimiinta iyo muqadasaadkoodiiba ay gaaladu qabsatay jihaadkuna uu sidaas waajib ugu noqday qof walba oo muslim ah annaguna haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan qayb ka nahay muslimiintaas dhulkoodii xoogga lagu qabsaday ku dhaqanka shareecadoodiina laga hor istaagay naftoodii iyo hantidoodiina lagu haysto sidaas daraaddeed ayaa waxaa waajib ilaahay subxaana wa tacaala na saaray ah inaan waddadiisa ku dagaalanno jihaad kala hor tagno gaalada saliibiyiinta ah iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waddo walba oo uu sharciga islaamku noo oggolaadayna aan u marno sidii aan cadowgaas isaga dulqaadi lahayn taariikhda muslimiinta sooma marin inay gaalada dhulka muslimiinta u qabsato sida ay xilligan u qabsatay sidaasoo kale ma soo marin inay gaaladu ku dhex milanto muslimiinta sida ay maanta ugu dhex milantay kadib markii ay dhulkoodii ixtilaashay sidaas daraaddeed muslimiinta waxaa looga baahan yahay inay jihaadaan si ay cadowga isaga kacshaan dhanka kalena waaqiciyiin ay noqdaan fahmaanna marxaladaha lagu jihaadayo iyo halka laga jihaadayaba waayo waxaan la dagaalamaynaa cadow caloosha nooga jira oo na dhex deggan haddaba maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday labada jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kow hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano ex control afgooye ee magaalada muqdisho halkaas waxay mujaahidiintu weerarka kula beegsadeen koleyo cadow ah oo isugu jirta shisheeye turki ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo iyaga ilaalo u ahaa weerarkaas koleyadii lala beegsaday waa uu haleelay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac ahna wuxuu u geystay turkidii duulaanka ku ahayd ummaddeenna iyo maleeshiyaadkii riddada ee ilaalada u ahayd dhanka kale weerarka ayaa khasaare naf iyo maalba isugu jira gaadhsiiyey dad muslimiin ah oo la kulmay xilligii weerarka uu dhacay waxaana aad iyo aad uga xunnahay khasaaraha ka soo gaaray ummaddeenna muslimka ah ee soomaaliyeed waana ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee halkaas naftooda ku waayey ama ku dhaawacmay ama hanti ay uga burburtay intii naftooda ku weysay waxaan leenahay shahaado allah subxaana wa tacaala ha uga dhigo oo jannadiisa allah subxaana wa tacaala ha ku abaalmariyo eheladooda sabar allah ha ku irsaaqo intii ku dhaawacantay allah subxaana wa tacaala ha u boogadhayo intii hantidooda ku weysana bedel khayr qaba allah subxaana wa tacaala ha siiyo waxaa hubaalah in mujaahidiintu ay yihiin cidda ugu badan oo uu gubayo dhibka gaaray ummaddeenna muslimka ah taasina waa tanagu bixisay inaan u tacsiyeyno dadkeenna muslimiinta ah kurbadana aan la qaybsanno halka gaalada iyo murtadiintu iyo warbaahinta cadowga ku awrkacsanayaan kuna dan gaarayaan iyagoo ujeeddadu ay ka leeyihiin ay tahay inay ku been abuurtaan hafraanna mujaahidiinta iyo inay suurad xumeeyaan cibaadada jihaadka maxaa yeelay hadday arrintu tahay inay ka naxayaan dhibta ummaddeenna muslimka ah haysta waxay ka hadli lahaayeen gumaadka ay maraykanka etoobiya iyo kenya u geysanayaan ummaddeenna muslimka ah waa ummaddaan u dhibanaynay nafteennana aan u huraynay waxayna la mid yihiin wiilasheenna mujaahidiinta ah ee naftooda u bixiyey difaaca diinta dalka iyo dadka waxaana dhammaantood allah subxaana wa tacaala waa rajaynaynaa inay shuhaado yihiin waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala ha ka aqbalo dhammaantood shahaadadooda qadar ilaahay oo aanay jirin cid celin karta ayay ku dhacday in gaadiidka dadkaas muslimiinta ah ay saaraayeen uu cadowgu ku xayiray kontaroolka si uu gaashaan kaga dhigto taasoo keentay inay ku beeganto xilligii ay mujaahidiintu beegsanayeen koleyada cadowga turkiga ah iyo murtadiintii la socotay sidaas ayay dhibaatadaasi ku soo gaartay dadka muslimiinta ah waxaa muhiim ah in ummadda soomaaliyeed ee muslimka ay ogaato mar walbana mujaahidiintu ku celcelinayaan in jihaadka aan ku jirno uu leeyahay duruufo iyo axwaal u gaar ah xaalado adag ayaana cadowga kula dagaalamaynaa waxaan aaminsannahay in dhiigga qofka muslimka ah inuu xaaraan yahay allahna uu inaga xaaraantimeeyey mana ahan waxaan cid bini'aadana daraaddeed aan uga leexanayno ee waa sharciga rabbigeenna subxaana wa tacaalaa qaadashadiisa tusaale ahaan hadday mujaahidiintu beegsanayaan dadka muslimiinta ah waxay ku beegsan lahaayeen meelo ka baxsan ex kontarool afgooye kana dad badan dhanka kalena diinta xifdinteedu waxay ka horraysaa nafta badbaadinteeda sida ay ku ijmaacsan yihiin muslimiinta allahna subxaanahu wa tacaalaa soo arrimaha noo bidhaaminaya ayaa waxa uu yidhi waqtuluuhum xaydu thakiftumuuhum wa akhrijuuhum min xaydu akhrajuukum والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وانا لما مسألة وأبها إلا اسكود لتره آدنا لوغا باراندغو وانا فكرنتي مدن إن أمد دب دراسيسو وضعها آن كجرنا لغو قيميو kutubta fiqiga aad ayay u faahfaahiyeen masaa'ilkaas oo fuqaadu ay u yaqaanaan tataruska iyo ikhtilaadka mar haddaan waajahayno cadow leh suuradda aan soo sheegnay waxaa laga maarmaan ah inaan fiqigeeda yeelanno fii fatxi aljawaad bisharxi alirshaad wayajuusu dalik yacni nasba almanjaniikh wa irsaala albaa'i waannaar calayhim walow kaana fiihim muslimun asiirun wa naxwuh wain kaharuu wasaaduu cala alkufaar وعلم هلاكهم به لئلا يتعدل الجهاد بحبسه فيهم ويكره ذلك لغير الضرورة ويبناتهي إن قاردا لولا دقالمو وحي لا أوده حتى hadday ku dhex jiraan gaaladu muslimiin ka tiro badan oo la hubo weliba inay dhammaantood meeshaa ku dhimanayaan maxaa yeelay haddaan sidaas la yeelin waxaa cadilmaaya jihaadka fatxuljawaad sharxulirshaad juska saddexaad safxada afar boqolaad dagaalka aan ku jirno waa ka wan yahay wax lagu raadiyo maksab siyaasi ah ama xil lagu raadsado dagaalka aan ku jirno waa mid allah subxaanahu wa tacaala lagu raaligelinayo gomanibadoon ah oo dalka lagu xoraynayo diinta iyo dadkana lagu difaacayo mar hadday sidaas tahay waxaa laga maarmaan ah inaan wacyi iyo baraarug u yeelanno siraac aan kula jirno cadowga iyo qorshayaashiisa guracan ee u wato waxaa arrin laga murugooda ah in gaal muxaariba oo dalkeenna ku soo duulay iyo dadkii muslimiinta ahaa ay isdhex degan yihiin arrintaas waxay keentay in haddii qofkii mujaahidka ahaa uu damco inuu cadowgaas dhibaateeyo ay ka dhalan karto in dadkii muslimiinta ahaa ee cadowgaas ku dhex jiray ay halkaasi dhibaata ka soo gaarto waxaa meeshaas ka dhalanaysa laba arrimood muddood in jihaadkii iyo dagaalkii cadowga la iska daayo si aanan dadka muslimiinta ahaa ee uu ku dhex jiray aysan dhibaata u soo gaarinin halkaana ay u suurto gashay cadowgii inuu dhulkoo dhan sidaa ku qabsado ama in cadowgaas dagaalka lagu hayo iyadoo oo lagu dadaalayo in dhibaatada dadkaas muslimiinta ah soo gaari karta la baajiyo ama la yareeyo intii la awoodo shariga islaamka iyo caqliguba waxay sheegayaan in khayaarka dambe uu saxan yahay annaguna kaas ayaannu qaadannay oo ah in nafta muslimiinta iyo dhiigga muslimiinta iyo maalka muslimiinta intii la badbaadin karaan la badbaadiyo cadowgana lala dagaalamo jihaadka aan cadowga ku hayno ma joojinayno waxaana allah subxaanahu wa tacaala u markhaati gashanaynaa inaan dadaal walba ku bixinayno inaysan waxyeello ka soo gaarin dadka muslimiinta ah intaan awoodi karno faqad habata fi saxiixayni من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم قالت يعني عائشة قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري وفي رواية لمسلم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مسادرا شتى يبعثهم الله على نياتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أيا رسولك كم مغشى سقاله عيدا أيا كعبدا كدوليا مركب مال دحم مرايان أيا للك للقوينيا كودي وهريي يكي ودنبيي مركز عائشة قرأت رسولك صلى الله عليه وسلم see loola goynayaa kii u horreeyey iyo kii u dambeeyey iyadoo ay ku dhex jiraan suuqlaydoodii iyo dadaan iyaga ka mid ahayn wuxuu ku jawaabay nebigu sal allau alay wasalam waa lala goynayaa kadibna aakhiro niyaadkoodii ayaa lagu soo saari doonaa shekhuislaam ibn taymiya raxmatullaahi caleyh isagoo xadiiskan deliishanaya ayaa wuxuu yidhi wa kamaa yaqsuu haada albeyta jeyshu min annaas fa baynama hum bibaydaa'a min alardi id khusifa bihim wa fiihim almukrahu فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بالمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمغدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد مجموع الفتاوى مجلد الطبناد صفحة سدح بقول طبعات إله مركل وحي ابن تيمية رحمة الله عليه ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل في صفه من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا مجموع الفتاوى مجرد سيد اللباتناد شن بقر صدر يصدبه أنقنا هدي أنهي حركة شباب المجاهدين وحان نقاق عن إنان قال داس يا مرتدين تاس دين تاني دل كاني يدد كاني بدولان ككوه إنان لجهادنه كأول بنا أن كبيرسانه انتي أود أنا أن كنت دالنه inaan dhibaatada dadkeenna muslimiinta ah soo gaaraysa ka digtoonaanno xaqiiqdu waxay tahay in dhagxaanta riddada iyo saliibiyuuntu ay ku gooyeen waddooyinka muqdisho aysan hor istaagi karinin howlgallada mujaahidiinta ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu awood mujaahidiinta u siiyey inay maalin walba xarun xarumaha cadowga ka mid ah weerar ku ekeeyaan balse intaas mujaahidiintu waxay ka digtoon yihiin khasaaraha soo gaari kara dadkaas muslimiinta ah ee waddooyinka laga xirtay dhowr waddo oo cidhiidha ahna la isugu keenay qof walba oo muslima oo camaliyaadkaas mujaahidiintu cadowga ku beegsanayaan ku naf waaya in sha allahu waa shahiid waxa uu noola mid yahay raggaas mujaahidiinta ah ee naftooda u horaya jihaadka cadowga dhiigga dadkeenna muslimiinta ah ka qulqulaya waa isku mid ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ha aqbalo shuhaadadeenna nooc walba oo ay yihiin mar kale waxaan u tacsiinaynaa dadkii muslimiinta ahaa ee halkaas naftooda ku waayey shahaado allah subxaanahu wa tacaala ha idinkaga dhigo dhibtii idinsoo gaartay ayaannu leenahay dadka qaarkood oo laga yaabo inaysan wax badan kala soconin colaadda nagala dhexaysa turkiga waxaa dhici karta inay isweydiiyaan sababta ay mujaahidiintu u weerareen kolayada turkiga waxaa laga yaabaa in dadkaasi ay ku dhagran yihiin sheekooyinka raqiista ah ee lagu sheekaynayo in turkigu ay waddooyin dhisayaan oo keliya arrintu waddo waa ka weyn tahay soomaaliyey arrintu waa dhulkiinnii oo turkigu qabsanayo ciidamo murtasaqa ah oo uu dalka ku soo daabulayo si uu xoog u qabsado dalkiinna waa dhaqaalihiinnii oo uu la wareegay iyo wakiilnimo uu gaalada caalamka uga soo qaatay inuu dalkaas islaamnimada iyo ku dhaqanka shareecada kala dagaalamo turkigu waa dawlad calmaani ah oo aanan diin islaam wax shaqo ah ku lahayn waa dawlad ka tirsan isbahaysiga naato ee ay ku midoobeen ciidamada gaalada caalamku weliba turkigu wuxuu leeyahay milatariga labaad ee ugu tirada badan ciidamada naato marka maraykanka laga soo tago turkigu wuxuu gacanta ku dhigay dhammaan ilihii dhaqaalaha soomaaliya dekadda iyo ayraboorkii caasimadda iyagaa la wareegay oo shirkadahooda ayaa ku shaqaysta shan kun oo shaqaalihii soomaaliyeed ee dekedda ka xamaalan jiraya waa la cayriyey ciidamada maamulada riddada ah intooda ugu badan waxaa tababar dhaqaale iyo hub intaba ku caawiya waxa ugu weyn waa turkiga isagoo wakiil uga ah isbahaysiga saliibiga ah ee nato ganacsigii waddanku iyaguu gacanta u galay oo ganacsatadii soomaaliyeed isagay maantay gacmaha u hoorsanayaan saldhigi milatarikii ugu weynaa ayuu muqdisho ka dhistay si uu gumaysigiisa dhan walba ah uga difaaco intaas oo dhan waa xaqiiqo dadka kuwooda ugu garaadka liita ay garan karaan waxaasoo dhagara iyo hagardaamo ah ayuu turkigu dalkeenna ka wadaa qaarkiinna waxaad la dhacsan tihiin hal waddo oo uu goob gaara ka dhisayo iyo sandareerto uu mararka qaarkood indhaha dadka isaga jeedinayo bal u fiirsada waddamada dariska la'ah sida uu ula dhaqmayo qaxootigii suuriyaanka ahaa xuduudda ayuu ka xirtay qofkii soo gudbana ciidamadiisa ayaa ku shiishbarta shacabkii kurdiyiinta ahaa diyaarado iyo madaafiic ayuu ku baabi'iyey oo indhihiinna ayaad ku aragtaan maxay tahay naxariista gaarka ah ee uu soomaaliya oo kumanaan mayl u jirta dhulkiisa u soo safrinayo mar haddii uu kuwii deriska la ahaa sidaas u gumaadayo danihiisa ayuu wataa turkigu dhulkiinnana wuu qabsanayaa cadowgaas aan iska difaacno turkigu waa nooc cadow horeyna waan u sheegnay haddana waan ku celinaynaa dagaalkana ka joojin mayno inta uu dalkeenna nooga baxayo duunyadeenna uu boobayana aan ka soo dhacsanayno insha allahu tacaala markaaan leenahay turki ulama jeedno qof walba oo turki ah waxaan ula jeednaa waa dadka turkida ah ee ka tirsan ama la shaqeeya maamulka calmaaniga ah ee waddankaas ka taliya annagana duulaanka nagu soo qaaday dadka muslimiinta ah ee turkida ah ee ama ganacsato leh ama danahooda gaarka ah qabsada ayagoon ku xadgudbaynin shareecada islaamka kuwaas waxay noola mid yihiin muslimiinta intooda kale walaaltinimo iyo wanaag ayaynay naga mudan yihiin maamulka riddada ee sheegtay inay dawlad yihiin xaqidu waxay tahay inaysan dawlad iyo dawladnimo toona shaqo ku lahayn waa niman xaraashlayaal ah oo dalkan u soo aaday inay jawaabka ka buuxsadaan intooda badan waa canaasiir qurbajoog ah oo waddamo shisheeye ah baasaboorra ka wata danaha waddamadaas ayay u joogaan inay fuliyaan dadkaas xaraaslayaasha ah dagaalkeenna waa mid aanan marnaba ka istaagi doonin goob walba iyo dhismo walba oo ay gabbaad ka dhigtaanna waxaa naga go'an insha allaahu inaan uga dabagallo haddii ilaaha idmo dhagxaan aad waddooyin ku xirtaan iyo derbiyaha isku wareejisaan badbaado idiin noqon mayaan insha allahu tacaala dadka walaalaheenna muslimiinta ah ee aan daraaddood cadowgaas ula dagaalamayno waxaan leenahay walaalayaalow waxaa la haysto waa dalkiinnii waxaa lagu xadgudbaya waa diintiinnii cadowga qofkii aan nala dilaynin yuusan gaashaan noqon oo cadowgaasi isaga dhigo xabadda mujaahidiinta arrintaas in badan iyo goobo kala duwan ayay kaga hadleen culummada mujaahidiintu sida shirkii ka dhacay magaalada baydhabo taarikhdu markay aheeday siddeeddii muxaram kun afar boqol soddon iyo saddex hijriga iyo shirkii kale ee culummada ku qabteen deegaanka ceelasha biyaha taarikhdu markay aheeday siddeeddii rabiicu thaani kun afar boqol soddon iyo saddex hijriga uuna dambaysay istaarkii la magac baxay faqaatiluu a'immata alkufri labadiisa qaybood hana ku kadsoomina weligiin hantaataca wadaadxumayaasha heeryada u sida gaalada ee gaalnimada dhar kala ku sheegaya islaamnimo amaba isku dayaya inay dafiraan inay waajib tahay in la isku maamulo kitaabka qur-aanka ah amaba mabaadi'da gaalada qurxinaya mujaahidiinta iyo muslimiintana suurad xumaynaya iyaga ayaa xaqiiqdii ka shar badan cadowga bannaanka nooga yimaada waana kuwii rasuulku sala allahu aleyh wasalama uu nooga digey can cumar ibni khadaabi radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala ina aqwafa maa akhaafu calaa ummatii kullu munaafiqin caliimi lisaan rawaahu axmed fi lmusnad wabnu xibaan fii saxiixihi wagayrihimaa qaala saaxibu fayd lqadiir ay caalimu lilcilmi mundaliqu lisaani bih lakinahu jaahilu lqalbi faasidu alcaqiida yuqiru nnaasa bishaqshaqati lisaanih fayaqacu bisababi itibaacihi khalqun kathiiru fi salal dhul haddii gaalo qabsato in laga hijroodo baa ilaahay subxaana wa tacala na amray qofkii awoodda in gaalo muxaaribiin ah lala degaana waa halis dhan walba marka laga fiiriyo diin ahaan dadnimo ahaan iyo duunya ahaan intaba cadowga nooc walba oo uu yahay waxa uu noo yahay hadaf mashruuca saliibiyiin iyo murtadiin wixii ay doonaan ha ahaadaane qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu fima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يترك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أثر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى ناراهما وعن مدى المسلمين تاه كله رجليننا إن الجهاد قرب استاقيسة سيلة وجباران قال لنا إسكا ساران نود وحي كجرتا inaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala isku xukunno gaaladana dalka ka saarno deeqdeennana u madax bannaanaanno nabaddu waa kitaabka allah subxaana wa tacaala oo lagu dhego jihaadkaanna sharaftiinna ayaa ku jirta adduun iyo aakhiro ee safka soo biiriya taariikhduna way qormaysaa ee dulinimo ha qaadannina allahuma taqabbal shuhadaa'ana wacaafi jarxaana wafukka asraana wathabbit aqdaamana وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صففنا طائي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dhacdooyinka dunida islaamka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأن قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون